bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal duhur faylaha ka dhowaada qodobada warkaana duhurnamoonka door korona idaacadda raadiyo baydhabiyasinhayta dhegaystayaal wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xoo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo fasaxday shaqaalihii dhammaan duheydaha shirka diisan soomaaliya oo sheegtay sababtalan ku jartay dhaqaalihii beela caalamkii ee sii jartay dowladda soomaaliya xildhibaan ku tirsan baarlamaanka soomaaliya oo welwel badan ku muujiyay jadwalka cusub ee doorashooyinkii oo saaran golayaasha wadatashiga qaran ee soomaaliya al-shabaab oo duqaynka dili askari ku tirsan ciidamada amisom wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle oo bilowtay sixitaanka imtixaanaadka shahaadiga fasalka sideed ee dugsiyada gobolkaas iyo booliiska muqdisho oo habandhigkii shakhsiya hadalka eeday buracadnimo sacuudi arabiya oo hambaliyan dari xuska maalmaha xurriyadda soomaaliya akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona markiinka horeyti oo la tijaabiyey baabuur diyaarad hawnduulow iyo wasiirka arrimaha dibadda israa'iil welibuu saray israa'iil makuguurasa bariga dhexe duhur fayle dhugunsadayaal si kasta isin indhegahaytan idaacadda maqlashaya sindeeraha iyo weliba duhurnimo arbaawo taariikhda miilaadigan weliba ee ka beegantaa soddonka biliixaad sanadkii lamaada kun labaatii kowka intaasi weliba haynaa qodobadii warkaana duhurnimonka door koronay haddana ka dhawada dhugunsadayaal warkii duhurnimo faahfaahsan duhur fayla dhegaystayaal war qoraalih kubahi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba laka sheegay in dhammaan shaqaalaha shalgadiisan aheedaha dowladda la fasaxay geeka oo khamiise eroo beriye oo khamiise wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada dowlad goboleedka weliba hambalyin dartay dhammaan ummado soomaaliyeed gaar ahaan ummado koonfur galbeed hakujeeda maadaama laku gudi jiray toddobaadka xoriyadda oo uu kenya ka beeganta kowda luuliya xuska kiishe weliba wasaaradda saasaad oo enkabaaqda shaqaalaha antiyono xusaan islamarkaana ku qeyb galan munaasabadaha goobahaasi dowladda soomaaliya oo sheegtay sababtalon ku jartay dhaqaalihii beela caalamkii oo ku heli jartay faahfaahinta warkun weliba ninfiiriya saciid maxamed nuur
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa ku hadlay haaladda dhagaalaha dalka maadaama laku guda jiray hila shal guur iyo marxalad doorasho doctor beyle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa daboolka weybosi ku qaaday in beela caalamka iyo ku jarti dhammaan lacagihii lakakaba jaray miisaaniyadda dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka iyo arrintan weyba uusa ka sababeeyay xilliga shalguurka ee hadda laka jara weyba uusa tilmaamay in mar welba markii libiloodii kuwarsanta doorashada la gooyow dhagaalaha beela caalamka soomaaliya aan ka daaga jiran sidoo kale weyba uusantaasay ka daray in wala iska caadiyaya ee ta arrintan islamarkaasayna dhagaalaha beela caalamka dib lahan fasaxo doona markii dowlad cusub dalka ku dhalata shuruucda u taalla waxaa weeyaan wadanada ay waxsiiyaan horta wadano hore usoo marayo wadana hore maray waxma siiyaan waxaa loogu talagalay wadanada hore soo maraya wadanada hore soo marayaan riskooda amnigooda ayaa ayaa ayaa ayaa aada loo ilaaliyaa maaragta waxaa la leeyahay wadanka haddaan lacag siino dadka ma gaadhaysaa ya siyaasaddu ma degan tahay ma ma doorashooyin baa soo socda wadano fara badan oo waxaa jira intay lacag qaataan laysbalaayaba ya de aragaarkeeni meel walba yihiin ma laysbalaya marka qaanuunkooda waxa weeye wadanku markuu doorasho geliyay lix bilood ka horteed ayaa laga joojinaya lacag takabka lacag takabka way socotaa mashaariicdu ya sideed boqoloo milyan baa mashaariic ayaa la saaya imkadaa socda mashaariicdu way socotaa mashaariicdu dadkay ku xidhan tahay laakiin kabka miisaaniyadeed ee miisaaniyadda soo gelaya ee lagu kabayo shaqaalaha iyo mushaharkooda iyo ciidamada iyo mushaharkooda iyo raashinka lagu kabayo lix bilood intaan doorashada ayaa la joojiyaa waxaa la soo celiyaa maalinta madaxweyne cusub la doorto dowlad cusub la doorto oo weliba la ogaado dowladda cusubi mabda-eedu wuxuu yahay tii hore ma ka baydhaysaa qofka madaxweynuhu de madaxweynaha muxuu rumaysan yahay ma nala falgeli karayaa ma dibbuu u noqonayaa ya dadka uu meeshaa keenayaa talow maxay noqonayaan markay taa ka qancaan ayay soo celinayaan infact institutionskan ka hadlaya world bank oo kale banka adduunka oo kale kabkii miisaaniyadeed ee lagu talagalay wixii o dhan waan dhamaynay eu-da european unionka dalalka yurub ku midoobay waan dhamaynay wixii loo baahnay o dhan wax waliba waxay leeyihin inaad waxayaa qabata salcada hesho waan dhamaynay simply waxa la sugayaa in doorasho la galo dhinaga kale wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo hadal jeysii weedada yoy boose sheegay in socodan mashaariic shalgadiisan ee beela caalamka iyo kuwada gudaha soomaaliya islamarkaasina se ansaamayo doogna dhagaalaha la jari ee la siiyo jari dowladda federaalka hadalkan yaha ka eede iyada oo hadda lan diyaar garoobahayo doorashooyinka soomaaliya oo shalay laha saari jadwalka laka wajahow doorashooyinka dalka soomaaliya iyo beela caalamka ku hela jarti taageera maaliyadeed oo hoog leh taas oo la kaba jari miisaaniyadda dowladda islamarkaasina walyo ku taraasi dhagaalaha dalka ciidan mahadsan saciid maxamed nuur oo faahfaahinta warkaasay hanin koobay dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo wafdibiler unso gaamiyow yaa hadeeri daqiiqado ka hor magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweyne cabdicasiis iyo wafdishay weliba ku qeyb galana shirka golayaasha wadatashiga qaran oo magaalada muqdisho maalmo galahdhaafiinka dareeri kulanka dardargeliyay arrimo doorashooyinka dalka madaxweyne ayaa weliba saasaato lefila intii uu kugu qeyb galay munaasabada sanad munaasabada ee xuska kowda luulyo oo ka magaalada baydhabo kuxuso doon iyo guud ahaan wadanka dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo weliba hadda magaalada muqdisho ku furay tababar la siiyay guddiga doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha oo madaladaasi ku hadalay weliba uuse kala dardaarmay shakhsiyaadka tababarka la siiyahay in si cadaaladdan ka shaqeyn ummado soomaaliyeed islamarkaana qofba qofka kale markaasi inkujeelana ra-iisul wasaare ayaa walba saasaad kala dardaarmay xubnaha guddiga madaxdan eh in cadaalad dadka nsameeyaan xildhibaan daahir aamin jeso oo ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba markaasi welwel badan ku muujiyay jadwalka cusub ee doorashooyinkii oo ha saaran golaha wadatashiga qaran oo magaalada muqdisho maalmo ka hor shira oo maalintii shalay ahatay shir magaalada muqdisho aan gabagaboobi xildhibaan daahir iyo weliba uusay shay in jadwalkii oo ha saaran guddigaas ee xubnaha golaha iyo onlahayna laakiin yalahay t eri ee jadwalka hasaaro shay guddiga doorashooyinka mada banaan ee soomaaliya suus hadalkan dhiki arrintaas iida ah horta marka ugu horeysa waxaan ogsoonnahay jadwalka waxaa xaqu u leh sidiisaba jadwal samayntan waxaa xaq u lahaa guddiga doorashooyinka xaq uma leheen golaha wadatashiga golaha wadatashiga guddi ay soo saareen guddiga markay soo saareen waa guud ahaan intaan aan ka aaminsanahay waa kadib waxay ahayd inay guddiga doorashooyinka ee doorashada dadbana inay ayaga ay jadwal sameeyaan ayay ahayd hase haatee haddii sidaan aan ku qaadanno waxaan qabaa anigu soddonka waa beri bisha laga bilaabo soddonka ilaa shanta bisha guddiga kuma dhammaystiri kara howlaha asaga u yeela oo tababar leh oo guddoonkiisa inas doorto leh inuusan ku dhammaystiri karin oo arrin uun muxuu ahaay indhaka cabir lagu sameeyey inay tahay waa ii muuqataa waayo waxaan u leeyahay taas waxaan qiyaasaa puntland iyo jubbaland labadaba guddigooda wili xamar soo ma gaarin haddii ay beri soo baxaan xataa berina ka yimid kadib halkii maalin meesha ugu baxday afar maalmood oo naga dambaysa tababar inas qaato guddoonka ay doortaan suurtagal inay noqonayso u malayn meesha ugu yar waa sideed kow iyo tobanna way ugu badan tahay dowlad goboleedyada meelaha ay yeelaan ana ma umalaynayo hal maalin in lagu dhammayn karo almiin waxay ahayd sidaan qiyaasaayo in laba maalmood saddex maalmood la siiyo shalay ahay timarkii guddiga wadatashiga qaran iyo hasaaren jadwalka doorashooyinka dalka doorashada madaxweynaha soomaaliyana weliba ay dhiyaase bila tobanaad octoobar ee sanadkun gudaashay al-shabaab weliba duqeynka dilay askar ku tirsan ciidamada amisom ee soomaaliya ku sugan faahfaahinta horkun weliba ninfiiriy maxamed cabdiraxmaan maxamed yare xubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo saacadoogi lahadhaafi weliba ayo weerar madaafiici ka qaadana saldhig ciidamada burundi oo ku tirsan amisom iyo kuleeyin deegaanka biyo cadee oo hooseeda u degmada mahadaa ee gobolka shabeellada dhexe goobjoogayaal yaa weliba ayoo sheegayn inyo dheegeyn joogto madaafiicda oo qaarjo ka dhiyaasi xerada ciidamada burundi balse yoomcadda ee korna khasaaraha ku dhaladay al-shabaab oo ku hadaleen weerarkaasi weliba sheegatay iniyo ka dileen shan askari oo ku tirsan ciidamada burundi ee amisom balse anjarna dad madax bannaan oo xaqiijiy koran sheegashada al-shabaab weliba iyo intaas ka darahayn in ciidamada amisom iyo dhinijo weerar madaafiicayo unka jawaabeen islamarkaasaytina dhowr madfacyo ku tuureen deegaanada ka dhowdhow deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellada dhexe wararkii ka dambeeyeen odeeraha deegaanka biyo cadde weliba iyo sheegahayn in xaaladii ee tato degan balse meelo moogilaadhaaf iyo korareen weerarada al-shabaab iyo howlgallada iyo sameeyaan ciidamada dowladda soomaaliya
ciidan mahadsi maxmed cabdiraxmaan oo faahfaahinta warkaasi hanin koobay wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba ay ka bilowtay magaalada jowhar sixitaanka imtixaanaadka fasalada siyidaad ee dugsiga dhexe agaasimaha guud ee imtixaanaadka hirshabeelle maxamuud cali axmed iyo warbaahinta lahadal yuusoona ku warbiya ee dadaalkii iyo sameeyan iyo bilowga imtixaanaadka sixitaanshay
shalay iyo daracta waxaan ku jirnay tababarkii macalimiinta tababaraynay halgoon ku tababaraynay warqadihii daamijka ahaa in loo soo saaro maado kasta toban imtixaan oo imtixaankaas marka ay ugu tababartaan sixitaankiisa waxaana sameynay marka daamijkii warqadihii tababarkii waxaa noo dhammaaday shalay noo dhammaaday maantana waxaan si toosa u bilaabanay imtixaan sixidii imtixaan maado kasta waxaa saxaysa saddex qofoodaa saxaysa laba qofood qalinka gaduud inay saaraysaa qofna wuxuu saarayaa dibl processor waxaa jiri kala diri doono qof kaloo afaraad oo asigana jeegaree doono boqolkiiba toban si aan u ogaano marka ardayda natiijada macalimiinta ay siinayaan inay u noqoto natiijo sax ah si dhibcihiisa marka arday kasta oo cadaalad u helo inay macalimiinta ay ilaaliyaan qof kasta marka maado kasta waxaan u samaynaa marka laba qofoodoo oo hal qofoodoo supervisor ah oo jeegaray doono dhibcahaas iswadadarkooda iyo su-aal kasta macalinkan dhibca uu siiyey ma saxan yihiin dhibcahan macalinka uu siiyey su-aashaan maga qaldan tahay marka saasaan ku samaynay totalka marka inta oo saxiitaanka imtixaanka wadda waa labaatan iyo afar qofood iyo afar qofoodo iyo sideed qofood oo supervisor eh waa labaatan iyo soddon iyo labo qofood soddon iyo labo maalina marka imtixaankii maanta noo saxiiso alxamdulilah wuxuu noogu socdaa si guul ah iyo nabad ah wax problema hadda aan kula kulanay ilaa isaaka ma jirto imtixaankii marka sixitaankiisa wax si fiican aan u wadnaa
booliiska muqdisho ha bandhigii shakhsiyaad lahka qobdi fal burcadme leyla ibraahim iyo faahfaahinta warkuyn inferias taliska booliiska degmada kaaraan iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada ayaa howlgalo ay ka sameeyeen xaafadaha degmadaas waxaana ay gacanta ku dhigeen kooxa burad ah oo dhac ka geysanayay howlgalo ayaa waxaa si gaar ah looga sameeyey xaafadaha jamhuuriya iyo xaafadaha ku dhowdhow sida masaajidka turkiga waxaana gacanta lagu soo dhigay shan nin oo ku hubaysanaa xubka qoryaha ee kafoodhisaban bistoolada iyo tooreeya kuwaas oo dadka shacabka ah dhac u geysanayay gudoomiyaha maamulka degmada kaaraan cabshir maxamed maxamuud ayaa sheegay in maamulka degmada iyo laamaha amniga aysan u dulqaadan doonin dadka dhaca moobeelada ka geysanaya xaafadaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaana uu ugu baaqay bulshada degan degmada kaaraan inay la shaqeeyaan maamulka si looga hortago tuugada iyo burcadda dhibaatada ku haysa islamarkaana ay soo sheegaan howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aaday xilli maalmihii lasoo dhaafay dadweynaha ku nool degmada kaaraan ay ka cabanayeen kooxa burcad ah oo dhac u geysanayay ciidan mahadsanta layla faahfaahinta warkaasi hanin koobasi boqortooyada sacuudi arabiya iyo weliba hambalyo la xiriirta munaasabada lixdii sanadka oo guuradii ha ka wareegatay markii xurnimadii qaadatay dowladda federa markii xurnimada ay qaadatay soomaaliya ay ku qaadatay gumaystihii ingiriiska iyo talyaaniga iyo weliba hambalyaen dartay dhammaan madaxda iyo shacabka soomaaliyeed warqad la kadaabacay wakaalada wararka sacuudiga iyo weliba la kashayn boqortooyada iyo walaalaha soomaalidan rajaasa caafimaad amni iyo xasilooni dowladana iyo nagata dowlad waarta boqorka sacuudiga boqor salmaan bin cabdicasiis al sacuud iyo weliba uuse tilmaamay in farxad gooni eegata in soomaaliya uu isla qeybsada farxadda iyo wadaagahayaan oo ay maamuuska maalmaha xorriyadda maxamed bin salmaan oo ay dhexal sugaa sacuudiga iyo madax madaxa wasaarad madax iyo madax ku tirsan golaha wasiirada yayoon hambali dhinigaas kaaslimada ndiran soomaaliya welibana rajeena amni iyo nabadgelyo golaha gobolada waqooyi ee soomaaliya markii xurnimada ku qaadan gumaystay ingiriiska labaatiyo lito jun kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo koonfurtana madax banaanad weliba ay qaadatay kowda luulyo weliba markaasi midoobay lamaadii gobol kowda luulyo kun sagaal boqol iyo lixdankii geeka iyo munaasabada oka iyo munaasabada lagu xuso doona guud ahaan wadanka meelo warkaasi dhegeystayaal sinka kooyahay duhurnimaadan waliba waa raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka baabuur baabuur baabuur baabuur buubow yaa dham yaa yaa dhammaystiray tijaabo qaadatay soddon iyo shan daqiiqa owsanka shal gooye garoomo caalamiya ah oo ku tirsan dalka slovakia baabuurkan waliba ka shaqeeya shidaal iyo koronto walibana markaasi saaran motor iyo sameynta shirkadda baabuurtee laga magacaabo b m w maskaxdii ka dambeeytay baabuurkaas in la sameeyey iyo weliba us xaqiijiyay in kun kilomitr us hawada ka jaro karo baabuurkaas isla markaana us hawada jaro karo muddo hawada ka jaro karo afartan saacadood waliba qaadadaas intuusa koronkaha hallama bil lama ilbrigsa iyo tomiyo shan lama daqiiqa iyo tomiyo shan ilbrigsa leeri intuusa hawada ka galo baabuurkaas wasiirka arrimaha dibadda israel iyo weliba usxarag jar ka sameeyay safaaradda cusub ee dalka dalsho kuwa lado isdaga imaaraadka carabta walibana ballan qaaday nabad intus walibana ballan qaaday in nabad ka shaqeey doono islamarkaana hadhow hayso doono dalal badan oo khaliijka kumade sidii qortii wakaalada wararka reuters booqashada wasiirka arrimaha dibadda israel sakurogo abudubay maalmo ilahdhaafi iyo weliba laka muujiyay intii ay tati inkorati oo wasiir ku tirsan israel isu booqasho kasada wadan ku tirsan khaliijka tan iyo markii wada hadal foolkofol isulwaladi dalalka khaliijka qaar kumide walwal badan iyo qaban iran iyo xulufo kale kureed markii imaaraadka iyo bahrayn xiriir caadiya oo la samaysadeen israel heshiiskaasi weliba lakala faaqay heshiiskii abraham oo hergeliya maamulkii madaxweyne trump oo miilo ku bahi dalalka sacuudiga morocco iyo weliba xiriir la samaysana israel diyaaraddii uswadii wasiirka arrimaha dibadda israel iyo weliba dhamartay hawada sacuudiga kureed markii riyaad xiriir caadi aan lalahayn laakiin hawada dalkaasay banaytay intii isticmaalo koran diyaaradaha israel sida laha ku-xigidii warbaahinta falastiiniyiinta ee wafa iyo weliba madaxweynaha falastiin maxmuud cabaas usiina ka gacan sayray heshiiska lamaada dhina welibana ka tilmaamay koo dhalanteed oo riya walbunka jarna warkii dhegaystayaaliisan kula dareertan duhurnimaadan raadiyo baydhabantan inkegya war kun war lamidantan ku kulmaana ammaan allah